maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ayaa sheegay in uu samaynayo guddi kala hadla dowladda federaalka sidii loo xallili lahaa arrinta ay isku maandhaafeen ee ku saabsan heshiis ay dhowaan puntland la gashay shirkad la yidhaahdo consort oo sheegtay in ay macdan iyo batrool ka baadhayso gobollo ka mida puntland haddaba arrintaasi ayaa wariyaha b b c da axmed kismaayo waxa uu ka soo diray war ku saabsan magaalada garwe madaxweynaha maamul goboleedka puntland genaraal cabdamuuse xirsi oo aan maanta la xiriir ayaa ii sheegay inuu doonayo in khilaafkan lagu dhameeyo wadaxaajooda isagoo intaa ku daray in guddigan dhaqso loo magacaabi doono cadda muuse wuxuu kaloo tilmaamay in uu dalka imaaraadka kula kulmi doono madaxweyne cabdullahi yuusuf oo la filayo inuu dhawaan ka soo noqdo dalkaasi maraykanka kadibna ayay ka wada hadli doonaan arrinta ku saabsan heshiiskan cadda muuse aan weydiiyey mawqifkiisa xilligan ee ku aadan heshiiskan wuxuu tilmaamay in maamulkiisu uu xaq u leeyahay inuu ku tallaabsado wixii uu dan u arko isagoo dhinac kalena sheegay inaysan jirin wax uu maamulkiisu la keli noqon doono dhaqaalaha ka soo baxa macdanta la baarayana uu noqon doono mid udhexeeya soomaaliya oo dhan shirkadda consort ee heshiiskan lala galay waxaa gacanta ku haya laba nin oo la sheegayo inay kasoo jeedaan dalkaas australia kuwaasoo horey dhowr goor u yimid maamul goboleedka puntland haddii la isku afgarto waxay shirkaddu baari doontaa ilaa iyo toban nooc oo macdan kala duwan ah oo ay ka mid yihiin shidaalka dhuxusha birta iyo waxyaabo kale wuxuuna baaritaanka saamayn doonaa badaha iyo berrigaba heshiiskan oo soddonkii bishii aynu soo dhaafnay ka dhacay hotel hilton ee magaalada dubay waxaa dhinaca puntland u seexay madaxweynaha maamulkaasi cadda muuse xirsi hase ahaatee heshiiskan waxaa dhibaati ku noqday markii ay si cad uga hor yimaadeen madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdullahi yuusuf axmed iyo brofesor cali maxamed geedi puntland waxay ku qalban tahay anigu ku raaci mayo puntland waxaa laga doonayaa oo qobo kasta oo kale ee soomaaliya laga doonayaa oo dowlad goboleedii dhisantaba laga doonayaa waxaa loo baahanya inay ogaadaan wixii khayraadka dabiiciga ee dalku leeyahay mas-uuliyadeeda waxaa iskale dowladda dhexe labada mas-uul waxay ku tilmaameen in maamulka puntland uusan xaq u lahayn inuu saxeixo heshiis noocan oo kale ah hawshuna oo ay tahay ay leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya laakiin maamulka puntland ayaa isaguna ku doodaya in sharci ahaan uu xaq u leeyahay inuu saxeixo heshiiskan gaar ahaana xilliga haatan lagu jiro marka laga yimaado khilaafkaas waxaa kale oo jira muran hoose u dhexeeya xitaa maamulka puntland kaas oo muujinaya in xubnaha golaha wasiirada qaarkood aysan ku qanacsanayn heshiiskan halka kuwo kalena ay doonayaan in si deg deg ah loo hirgeliyo labada aragti waxay kala duulayaan walaaca laga muujinayo dhibaatada uu keeni karo heshiiskan iyo waxtarka uu yeelan karo mustaqbalka arrintan maalmin lasoo dhaafay waxay ahayd sheekada ugu badan ay hadal hayeen dadweynaha caadiga ah iyadoo dadkuna ay aragtiyo kala duwan ay ka qabaan sida ay wax u dhacayaan axmed kismaayo b b c garowe